أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusaha ka idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka barbanaysa deegaanka abuuri ee dhacabariga wilaayada hiiraan dagaal culus oo dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhacduleedka magaalada muqdisho kataab al ikhbaari ayaa baaysi filim cusbo lagu soo bandhigaya weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeelle dhexe sarkaal ka tirsanaa murtadiinta oo muddo u xirnaa murtad garguurta ayaa ku dhintay magaalada muqdisho wilaaya islaamiga ee galgaduud ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas wilaaya islaamiga ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah kuwaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta in ka badan labaatan ruux ayaa u dhimatay cudur halis ah oo ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka wajeer ee ku hos jiray gumaysiga saliibiyadda kenya waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa deegaanka abuuri ee dhacabariga wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda maalintii labaad gacanta ugu haya deegaanka abuuri oo ah deegaan istraatiiji ah iskuna xira degmooyinka buliburta maxaas iyo sidoo kale deegaano kaloo muhiim ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan dhanka kalena ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka arbacow ee dhaca duleedka magaalada muqdisho waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona sidoo kale dagaalka kadib ciidamada mujaahidiintu ay madaafiic ku garaaceen xeradaas dhanka kalena ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe shalay madaafiic ku garaaceen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada aadayabaal ee wilaayada shabeelle dhexe iyadoona madaafiicda ay ku dhaceen gudaha saldhigyadaas kataab al ikhbaari ayaa baayisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaar lagu gaarsiiy murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeelle dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan
filimkan oo la daawan karo muddo ku siman afar daqiiqo soddon iyo afar sakiin oo ay baahisay kataib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka sumadaale ee wilaayada shabeellaha dhexe wuxuu filimka ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiinta oo weerarka ku qaadaya fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee sumadaale xilli habeenna ayayna rasaasta isqabsanaysaa wax la maqlaya ayaana ah dhawaqa madaafiicda iyo rasaasta ay isweydaarsanayaan xaqa iyo baatilka muddo kooban kadib allah fadligii waxay ciidamada mujaahidiintu la wareegayaan fariisinkii murtadiinta iyo guud ahaan deegaanka oo dhan waxayna mujaahidiintu gudaha u galayaan deegaanka
الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مكتتم كالروس راعا فللأعمار مصطرع تحت العجاج وللأقدار مصطدم
inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan gudaha iyo duleedka deegaanka kuwaasoo qaarkood madaxa ay ka tooganayaan ciidamada mujaahidiinta qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii iyo agabkii milatari ee ciidamada mujaahidiintu ay ka furteen maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu xasuuqay deegaanka Soomaaliya عن الجهاد ولا أزرى بها سأموم يرمي بها كل جبار ويقصمه إن ظن من سفه أن ليس ينقصم الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مهتدم يرمو سراعا فللأعمال filimkan waxa uu ku dabafeelayaa aflaan muddooyinkii ugu dambeeyey kataib al-khibaariya ay ka soo saaraysay dagaallo iyo weeraro toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegayeen difaacyo iyo fariisimo ay lahayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta kusoo duushay dalkan muslimka ee soomaaliya jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan sargaal ka tirsanaa murtadiinta oo muddo u xirnaa murtad garguurta ayaa ku dhintay magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen abusheba sida ay xaqiijiyeen ehilada sheegow axmed cali oo loo yaqaanay jenaraal sheegow ayaa shalay galab ku dhintay mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya jenaraal sheegow oo ka tirsanaa saraakiisha maleeshiyaadka riddada ayaa muddo ahaa maxbuus u xirnaa kooxda riddada soomaaliya waxaana maalmihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay mid ka mid ah cisbitaalada muqdisho kadib markii laga soo saaray xabsiga oo uu ku jiraday ehiladiisa waxay tilmaameen in jenaraal sheegow isagoo maxbuus ah ay la tacaalayeen maalmahan xanuuno u kula soo dhacay intii uu ku jiray xabsiga kooxda riddada ee magaalada muqdisho dhowaan ehilada murtadkan baktiyey ayaa sheegay inay kooxda riddada soomaaliya u diiday in jenaraal sheegow loo qaado dalka dibaddiisa si halkaasi loogu soo daweeyo dabayaaqadii sanadkii hore ayay ahayd markii kooxda riddada ay xirtay jenaraal sheegow kadib dagaal maalin iyo haween qaatay oo muqdisho ku dhex maray maleeshiyaad taabacsan jenaraal sheegow iyo maleeshiyaad kale oo kooxda riddada qayb ka ah dagaalkaasoo geystay khasaar dhimasho dhaawacba isugu jira oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayd ahba maxkamadda riddada ayaa kadib markii la xiray jenaraal sheegow ku xukuntay toban sano oo xarig ah iyadoo sidoo kale xukuntay maleeshiyaadkii taabacsanaa sheegow ee lala soo xiray jazaaka allaahu khayran walaalka abusheba wilaaya saamiga ee galgaduud ayaa soo gabagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen marwaan maxamed munaasabaddan oo ahayd mid ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taas oo lagu soo gebagabeynaya xamlad dacawi ah oo muddo lix bilood ah ka socotay wilaayada xamlada ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibnu cumeera waxaana shicaar looga dhigay ajiibu daaci allaah waxayna ka hirgashay islamarkaana ka qabsoontay ilaa labiyo labaatan goobood oo deegaano iyo degmooyin isugu jira waxaana xamladaasi dacawiga ah ka faa'iidaystay toddoba kun toddoba boqol toban iyo shan ruux oo rag iyo dumarba leh xafladda lagu soo gebagabeynaya xamladani waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaan ugu horrayn goobta ka hadlay mid ka mid ah ladinada xamlada dacawiga isagoona sharaxaad ka bixiyey xamladii socotay muddada lixda bilooda xamladaas magaceeda waa waxaa la yidhaahdaa xamlatu mis- muscab ibnu cumayr dowrkeeda koowaad iyo wareegii koowaad ayaa halkan kusoo gebagaboobay shicaarkeedii astaanteedana wuxuu ahaa ajiibu daaciy allah muxaafadaadka ka faa'iidaystay waa afar muxaafado muxaafadada xiindheere ceelgaras ceelbuur iyo muxaafadatu galhireeri amaakiinta waxaa weeye labaatan iyo laba makaan ragga ee, waxay ahaayeen shan kun boqol lixdan iyo saddex haweenka laba kun shan boqol konton iyo labo marka runtii ee xamladan fawaa'id fara badan iyo khayraad fara badan ayay lahayd intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnadii ka qaybgalay xafladda gunaanudka xamlada kuwaas oo soo dhoweeya xamlada dacawiga ah ee diinta lagu gaarsiinayay bulshada wilaayada ee xamladan dacwigana oo soo socota muddada lixda biloodana ee walaalihii ayaguna hogaaminaya daadihanaya hadday tahay wilaayada gobolka hadday taha bahdii dacwada ilaahi subxaanahu watacaala miisaanka xasanadaha u saaro dadkii intii wax ku dhaaftan ilaahi subxaanahu watacaala ha u barakeeyo ee waan boorinaynaa waana soo dhoweynaynaa in haddana naloo heliyo mar labaad iyo mar labaad iyo mar labaad akhyaarta hawshaan wax badan waday ilaahi subxaana watacaala ha ka amaalmariyaan leenahay akhyaarta nooc walbaba le walaayale oo culimo leh oo wax walba leh oo akhyaar ilaahi subxaana watacaala ha ka amaalmariyaan leenahay qof walba miisaanka xasanaadka allah u saaro waxay ka soo martay xafladan iyo waxa weeye ee waxbarashada diiniga ah oo loo baahnay wixii soo ajiibo ina waxaa waaye dhegeysiga xasanaadka ee allah ayagana miisaanka u saaro dhegeysiga ay dhegeysteena leenahay gabagabadii waxaa madasa kelmid qayim ah ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abukhaalida waa wakti runtii oo juhdi badan iyo dadaal badan iyo maraaxil badan iyadoo la maraayo ayaa xamladan ay maaragtay maashaytay ama gaartay dadka ka faa'iidaystay oo xamladan oo diinta ilaahay dadka looga yeerayay oo xamladan dacwiga ah cadad macquul ah si hoosa runtii loo fiirinayay dadka dad muslimiin ah waaye laakiin diintu waxay rabtaa barasho ay rabtaa qofka muslimkaa naftiisa haddii diintiisa baranin oo isagoo yar oo laga tarbiyeynin ama maaragtay isagoo weynba diintu waa ka maqan tahay saas daraaddeeda dadka muslimiinta maanta la dhex joogay oo dacwada iyo wilaayada dhex joogay oo muslimiinta ah waxa waaye saa la ogyahay jahni badanaa jiri jahnigaas markaa in la zuuliyo ama la yareeyo ayaa hadafku ahaa xamalada muscab ibnu cumeer ayaa ah mid si weyn uga faa'iidaysteen kumanaan qof oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada wuxuuna maktabku dadaal ugu jiraa sidii dacwada islaamka loo gaarsiin lahaa dhammaan bulshada ku nool miyiga iyo magaalooyinka wilaayada jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan wilaaya islaamiga ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta faafahinta warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad askartan ay tiradoodu gaadhaysa ilaa iyo shan askari iyo toobadkeenayaal ah ayaa waxa uu maamulka islaamiga ee deegaanka kuunyo barow ee wilaayada shabeellada hoose uu soo bandhigay toobadkeenayaashan kuwaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta waxayna ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho iyo barawe iyagoona ka warbixiyey waxyaabihii ku kallifay inay ka soo baxaan cadowga allah waxayna sidoo kale fariin baaq toobadkeena u direen saaxiibadooda ay uga soo tageen safka cadowga inay ka soo baxaan maleeshiyaadka murtadiinta iyagoona qaarkood ay sheegeen inay si dirqiya uga soo badbaadeen dagaallo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe ah magacaygu waa cabdinaasir cusmaan cumar waxaan ka imid baraawe waxaan ku biiray sanadii laba kun afariy labaatan aan ku jiray muddo lix bilood ah kadib waxaan fahmay inaan wax diin ah meesha oolinoo islaamnimo ah anigana marka waxaa garowsaday inaan meeshaas ka tago oo aan aado dhul laga xukumaayo kitaabka qur-aanka axaadiistii nebiga sidaasaan ku imid halkan wallaahi dadka ku jira kooxda ridada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxaan u dirayaa weliba baaq soo maanta waxa aad ku dhimanaysa ma ahan wax caqiide ah maanta sidaa haddii aad ku dhimatay ahlunaar baa tahay walaalayaalow waxaan idinkugu baaqayaa intaysan geeridu idin imaanin waayo kullu nafsin daa'iqat lmowt uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala marka dadkaas waxaan ugu baaqayaa inay imaadaan meeshaan si wacan baa laisku soo dhoweynayaa diin baa jirta wanaag baa jira xusnulkhuluq baa jira dabeecad wanaagsan ayaa laiskula dhaqmayaa dhaqan wanaagsan marka gaalnimada riddada xoolaha islaameed la dhacaya la cunaya laiska qayilaya inaysan wax faa'iida lahayn nimankaa ku jira kooxda riddada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay waxyaalaha ay ku jiraan ka toobad keenaan nimanka mujaahidiintana u imaadaan si aakhiradoodii ay u ficnaato magacayga cabdulaahi diinow cabdi waxaa ka imaada baraawe ciidana ah askari marka labo sano iyo lix biloodaa ku jira ani saddex dagaal ka qayb galay labo dagaal horta waa iska fududaay mafahanta kii ugu dambeyska saddexaad sagaal qofa anaga dhimatay kanshabeelow midka ugu qatarsan dhaawacday dhibaatirida waa iska badan yihiin dhaawacaaday toban iyo lix qof malaa naga dhaawacday xaal cabdi biligaari ugu carara meesha waana laga gubay dhimashii dhaawaca badnaa dhaawaca badnaaye dhimasho sagaal qof waxa aaday meesha laga soo tagay waxay miid aan la arkin iyo waxay dhaawac la arkin iska dhaafarto wixii la arkay sagaal qof miid ah iyona adee lix qof dhaawac cayaalka marka habadda bilaawata qaar dagaal ma u galeen waa carareen marka qaar adii dagaal galeen qaarkii dagaal galeen wax dhintay waxay la baabaya laga dhigay waa soo jabnay dagaalka u uslaha kaas waaye kuwaas waxaan dhihi lahay niyo meeshaas nolol ma taalo mar welbo diinta ilaahay usoo laabta ayaan dhihi lahaa meeshaas nolol ma taalo kasoo dheeraada magacayga waa cumar macalin cabdulaahi waxaan ka imid baraawe leeba horta waxaan ugu baaqayaa ridadii iyo gaalnimadii ay ku jiraan horta inay kasoo laabtaan ayaan ugu baaqayaa sheekhay cabdi carbow waxaa ugu biiray anig xirnanac labada kun iyo labaatiy labadii maasha allah allah xaggiisa waan ka tooba keenay boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol si wanaagsan haddana laygu soo dhaweeyey inaa meesha oo gaalnimo iyo dulinimo maanta ay ka jirto alla xaggiisa inay u laabteen oo maanta ay tooba keenaan aabaak ugu diri lahay intii meesha ay ku jirto muddooyinkii u dambeeyey waxa uu wilaayaadka islaamiga si raxan raxana u soo gaaraya askarta toobadkeenayaasha ah kuwaas oo ka soo baxaya safka cadowga kuna soo biiraya safka muslimiinta jazaaka allahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendalus saaka wanaagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo anigu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alendalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وجهادكم مبارك